إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenkii hore ee magaalada beledxaw ee maamulka jubbaland ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaaladaas ilmo yar ayaa ku dhacay godsuuli oo ku yaala magaalada laascaanood ee gobolka sool iyadoo dad badan ay sameeyeen gurmad si loo badbaadiyo tiro dad ah ayaa ku dhaawacmay weerar waraabe uu ku qaaday deegaan ka tirsan magaalada qardho ee gobolka bari waxaa magaalada muqdisho bannaanbax ka dhigay qoyska ganacsade ay ciidamada dowladda federaalka ku dileen suuqa bakaaraha ee magaaladaas waxaa sii kordhaya dadka ku dhintay bannaanbaxyada ka socda waddanka nigeria muslimiinta ku nool waddanka ingiriiska ayaa wajahaya xaalad cusub oo cunsuriyeen ah
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran guddoomiye ku-xigeenkii hore ee magaalada beled xaawo ee maamulka jubbaland ayaa lagu dilay qarax ka dhacay gudaha magaaladaas rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha magaalada beled xaawo qarax kula beegsaday waxaana uu hadda ahaa sarkaal ka tirsan booliiska waxaa sidoo kale qaraxa ah lagu dilay ku dhaawacmay saddex askari kuwaas oo mid ka mid ah dhaawaciisu uu yahay mid garaaba sarkaalkan qaraxa lagu qaarajiyey ayaa lagu magacaabi jiray beley huufood dhanka banaadirna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duleedka magaalada muqdisho waxa ay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa waxa ay isugu jireen sirdoon iyo kuwa loogu yeero boliis militaro waxaana qaraxaas lagu dilay ugu yaraan hal askari qaraxa ah oo ay ka dambeeyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsanaa ciidanka boliis militaro ilmo yar ayaa ku dhacay godsuuli oo ku yaala magaalada laascaanood ee gobolka sool iyadoo dad badan ay sameeyeen gurmad si loo badbaadiyo cabdiraxmaan beder kaydsan ayaa ka warramaya wararka ka imaanayo magaalada laascaanood ayaa ku waramaya in xaafadda bisha cas ee magaaladaasi wiil yar ku dhacay suuli ama masquul duntay badbaadada canuga yar ayaana waxay sababtay khasaare kala duwan oo hor leh mid ka mid ah ciidamada dabdamiska laascaanood ee ku howlanaa badbaadinta wiilka yar ee suuliga ku dhacay ayaana goobta ku geeriyooday kadib markii uu galay godka suuliga waxaanay wararku tibaaxayeen askarigan ay neefta ku dhigtay waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa dhaawaca askari kale oo isku dayayay inuu wax badbaadiyo arrintan ayayna hadal hayeen guud ahaan dadka ku dhaqan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaanay ciidamada ka howlan badbaadinta ilmaha yar ee ku dhacay godka suuliga ay dadka ku wargelinayaan inaysan imaanin goobta ay dhacdadani ka dhacday si aysan meesha u noqon meel saxmad badan dhacdadan oo dhacday gelinkii dambe ee maalintii shalay ayaa waxaa inta la ogyahay ku dhintay hal askari iyadoo uu dhaawacmay mid kale waxaanay ciidamada dabdemiska laasacnood ay weli wadaan dadaallo ay ku badbaadinayaan ilmaha yar ee ku dhacay suudhiga tiro dad ah ayaa ku dhaawacmay weerar oo waraabe ku qaaday deegaan ka tirsan magaalada qardho ee gobolka bari faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli waraabe ayaa waxa uu habeen hore dad ku weeraray deegaanka yakayake oo ka tirsan degmada qardho ee uu ka arrimiyo maamulka la magacbaxay puntland ugu yaraan saddex ruux ayaa la xaqiijiyey in uu waraabuhu ku dhaawacay deegaankaas mid ka mid ah saddexda ruux ee dhaawacmay ayaa xaaladiisa caafimaad laga deerinaya halka kuwa kalena uu soo gaaray dhaawac fudud mid ka mid ah dadka uu waraabuhu dhaawaca u geystay ayaa ka waramay xilligii lasoo weeraray iyo dhibaatada uu waraabuhu u geystay meelgeel baanu joognay geeli xabad iyo waxbaanu ku kacanay hadhow toosh baanu fina waxanufinay geela waraabaha ka ilaashaday yuuni ka cune mana dareen bahalku inuu bahal dadka cunaayahoo hilibda doonayo inuu yahay dabeedna saddex nin baannu ahayn geel haddaannu soo hujinnay xoogaa baa nimanka u jiray wax yar baanu jiray wax yar baa noo dhexeeyey dhowrtaa ka dhwaaguna agga wuxuu iga yimid bidixda ah waxaan ku dareemay wax halka ay haysta bidixdaayo cadweyntaas dabadeedna haddaan kacayo wixii iska fujiyey gacanta midigtaabu buu igu dhigi gacanta midigtaago haddaba xoog ii qabsada dabeena niman kalea soo kacayo ar baalka ka fujiyo ala soo yaacayo baalka aa ordayo horay buu orda iyo ka ka yimid baa noo yimid alaawe waxaa weeye dad laba nin baa bahal dilay idinka aaw bahalka maynii yimid saalio nin baa dilanoo haddeer dhaawaca gaarigaan aa qaadaynaa maadaaba haddii wuxuu bahal yahayoo dee ninku dhaawacan yahay sidoo kale waxa uu ka warbixiyey qaabka ay wax u soo gaareen labada ruux ee kale laba qolo oo kale oo waxgaarsiiyey laba wiil wiil waxaa weeye geelu meel cidlaa hor hurday keligiisuu ahaa wiilkaa adugu madaxa dee la kuu ron yahay afka dee la kuu ron yahay lugaha qaybtood dhul badan buu ka cunay wiilka ninkaas si fiican buu u cunay carabka waa goostay tan waa goostay faraha intaa waa gooyey adugu gacmaha kan hal gacana baa ka taagnay ninka kalena sina geel kaluu horurdayo isagu lugtuu ku dhigay halkaa dhaadkaabuu ku dhigay isaga wax yar baa gaaray waana ladan yahay halaa kanaa la keen annagu shan nin baannu ahayn galageel baan wada joogin saddex isku meel baan ku joogin labada ninoo kalena midba meel buu joogay saddexdayada wada jooga baa soo jeeday laakiin inta labada kale waa hurdeen anna waa sheekaysanayn lix saac iyo bar bay ahayd dhowaan ayay ahayd markii waraabe uu weerar ku soo qaaday bartamaha magaalada hargeysa ee uu ka arrimiyo maamulka la magac baxay somalilan halkaas oo uu dhibaato ugu geystay wiil dhalaan ah waxaa magaalada muqdisho banaanbax ka dhigay qoyska ganacsade ee ciidamada dowladda federaalk oo ku dileen suuqa bakaaraha maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
qoyska ganacsade toddobaadkii hore lagu dilay duleedka muqdisho ayaa shalay banaanbax ka dhigay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ganacsadaha oo lagu magacaabi jiray cabdinaasir ayaa waxaa goobtiisa ganacsi ku dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo lacaga baad ah ka doonayay waxay sheegeen in dowladda federaalk ay taqaano sida loo xiro dadkaan waxba galabsan balse aysan soo qaban karin askarteeda dilaalka u geysta dadka shacabka ah muuqaalo laga soo duubay dadka banaanbaxa dhigayay ayaa lagu baahiyey baraha bulshada waxayna sitaan boorar ay ku qoran yihiin sawirka ganacsadaha la dilay iyo qoraallo ka tarjumaya cadaalad darada ku dhacday qaar ka mid ah dadka dibadbaxa dhigayay oo aada u caraysan ayaa la hadlay warbaahinta war ninkii ninka diliyo ma noolaanaysid waa lagu dili doonaa waad dhiman doontaa iskaabaad u dhiman doontaa inta ma aragtay dadku ay dad yihiin laguna rabo ma lagu darnaan doonee iskan hadalkii rasaara uu sheegaa ilaa hadda wuu jiraa dowladda ma qaban karto askari jakabondi siyidka wax ku dila ma qaban karto bis waxay arki kartaa ama ay soo qaban kartaa ciyaarada tigtok iska caaya waxay soo qaban kartaa dowladda soomaaliya bajaaj canshuur laga rabo dowladda soomaaliya waxay qaban kartaa dad masaakiin ay boosaska kiciso war dowladnimo saas maaha haddaadna maqlaysaan annaga waxaanaana dhibanayaal bannaana dhibanayaal jimcada hadda la taagayoo jimcadaydii ka horreeyday baa waxaa nagala dilay walaalkeen saaxiibkeen ninkii nagala dilay waa kan sawirkiisa aad aragtaan maanta cadaalad aa u baahannahan cadaalad ma helin xasan shiiqo waddanka adaa u sarreeyo adaa lagu weydiinaa adaa lagu weydiinaa waddanka maanta mas-uuliyaddaada adaa lagu weydiinaa waxaan rabnaa cadaalad haddaan nahay ehelka cabdinaasir ma ahan markii ugu horreysay oo sidaan u tabanayaan bulshada ku nool magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalk ayaa dhaqan iyo caado u ah gumaadka dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan iyagoona dadka u dila lacago aada u yar oo baad ah iyadoona horey saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ay sheegeen in dadka kaxeeya motobajaajta aysan xabadda madaxa loogu dhufan karin laakiin ay lugta ugu dhuftaan waxaa sii kordhaya dadka ku dhintay banaanbaxyada ka soconaya waddanka nigeria faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya mubaarag cumar hay-adda sheegta inay u doodo xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada ammaanka ee dalka nigeria ay maalmihii lasoo dhaafay toogasho ku dileen qaar ka mid a dadkii ka qaybgeliyey banaanbaxyada ka dhacaya waddankaas ee loogu soo horjeedo dhibaatada la xiriirta maciishada iyo qutul duruuriga banaanbaxyada ayaa meelaha ay ka dhacayaan waxaa ka mid ah magaalo madaxda dalka ee abuuja iyo deegaano iyo degmooyin dhacbariga waddanka nigeria ciidamada ammaanka ayaa rasaas noolnool u adeegsanaya dadka dibadbaxa dhigaya sida lagu sheegay war ka soo baxay hay-adda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay dalka nigeria waxaa dadka ay dileen ciidamada ammaanka ee dalka nigeria toddobaadyadii lasoo dhaafay ay marayaan laba iyo labaatan ruux oo dhimasho ah kuwaas oo u badan dhallinyaro ka qaybgelayay banaanbaxyada ciidamada ammaanka ayaa si bareer ah u tooganayay dadka banaanbaxyada ka qaybgelaya waxaana marka laga yimaado dadka ku dhintay rasaasta ciidamada sidoo kale jira tobanaan kale oo xabsiyada loo tixaabay kuwaasoo eed looga dhigay inay xiriir la leeyihiin dhinacyo dibadda oo doonaya inay amniga dalka qalqalgeliyaan sida ay xukuumadda ku doodeyso dadka xabsiga la dhigay waxaa ka mid ah koox dhalinyaro ah oo banaanbaxyada iyagoo ka qaybgelaya soo qaatay calanka dalka ruushka banaanbaxyada ka dhacaya dalka nigeria ee marba marka ka dambeysa sii socda ayaa salka ku haya dhibaato xagga nolosha ee ka jirta dalka waxaana dadku ka cabanayaan cuntiyari iyadoo sicirka maciishaduna cirka isku shareeray warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan wararka ka imaanaya dalka ingiriiska ayaa sheegaya in muslimiinta waddankaas ku nool ay wajahayaan culeysyo aan horay u soo marin nusqarnigii ugu dambeeyey kooxaha xagjirka ah ee midigta fog ayaa dhigaya dibadbaxyo iyo hadal jeedinno ka dhan ah muslimiinta waxaana ay si toosa u wadaan kacdoon islaam nacayb ah kacdoonkan ayaa ka socda magaalooyinka waddanka ingiriiska sida ay soo tubinayaan warfidayaanada kacdoonkan islaam nacaybka ah marar badan waxaa ka soo muuqday madax ka tirsan dowladda waddankaas duqa magaalada london ayaa muslimiinta ku nool waddankaas ku eedeeyey inay laba jeer fekeraan ka hor inta aysan aadin masaajidda hadalkaas oo lagu macneeyey mid uu muslimiinta ugu duur xulayo inay cibaadada gaalada ku habaaraan dhanka kalena ku fekeraan inay gaalada dilaan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa